barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsanah dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa maanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a f m-yada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha juunna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe caud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farshar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii aad maanta oo kale maqli jirteen ee madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan dhallinyarada iyo sida uu yahay u diyaargarowga tobanka dambe ee bisha ramadaan oo ah mid aad u khayr badan dad aan arkayay in xaafadooyinkooda ay ka soo tagaan ay masaajidka yimaadaan shandarwooyin iyo joodari inay soo qaataan oo masaajidka yimaadaan tobanka dambe ay ku bixiyaan juhdi wanaagsan si ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu dhowaadaan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii caalamka baadariga ugu sarreeya diinta kiristaanka bob francis ayaa booqday madaxaf xasuuseed ka dhisan caasimadda armeniya kaas oo loo sameeyey in lagu xasuusto dad gaadhaya ilaa hal milyan iyo badh armeniyaan ah oo la laayay sannadkii kii baadariga ayaa ugu yeedhay in ay ahayd xasuuq wadareed sannad ka hor kaas oo loo geystay dadka armeniyaanka ah oo ay ku kaceen cismaaniyiintii turkida ahaa arrintan oo ka cadhaysiisay dowladda turkiga ilaa haatan ma jirto wax jawaab ah oo turkidu ay arrintan ka sameeyeen inkastoo sannadkii hore ay dib ugu yeedheen safiirkoodii ka joogay xarunta fatikanka markii baadarigu uu arrintan ku dhawaaqay mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba kun oo muhaajiriin ah laga soo badbaadiyey dooni yar oo maraysay badda mediteraneanka oo laba maalmood badda ku jirtay mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in ugu yaraan laba kun oo muhaajiriin ah lasoo badbaadiyey maalintii jimcaha kadib markii shan kun laga soo saaray badda maalintii ka horreysay
ramadaan mubaarak idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad dhegaysanaysaana washington idinka imanaysa caasha tobankii dambe ee bisha ramadaan ayaa la galay waa tobankii dambe inta badan dadku waxaa bilaabanaysa howl badan inkastoo laguba soo jiray taraawiixdii la tukanayay salaadii soonkii meelo kala duwana siyaabo badan loo oogayay tobankan dambe diyaargarow gaar u baahan yahay ismaaciilo marka la galo tobanka dambe ee tusaale ahaan toddobaadkan oo kale iyo dee inta soo socoto dhan waxaa jirta markaa inta badan waxaa lagu xasuustaa tahajudka tahajudka oo waqtiga macnaha xilliga habeenkii oo kale marka lasoo toosoo kale intaa la soconayo aadan moodinba inay qoraxdii dhacday saas laysku dhex marmaray marka qaar ka mid a dhallinyarada meelo kala duwan ku nool darmahoodii bayba qaateen oo masaajidadii bay geysteen si ay taraawiixda iyo tahajudka si aanay u sheegin mararka qaar hurdaa la tegi karta marka ileen haddii dushaadii lagu tukanayo ma jiifi kartid marka waa qaybo kala duwan marka dhallinyaro ku kala nool magaalada nairobi iyo norway iyo sidoo kale xerada qaxootiga ifo ayay doodani dhex maraysaa ku saabsan barnaamijka madasha dhallinyarada waxay kale yihiin cabdulqaadir axmed wuxuu joogaa norway mursal quulle waa saxafi wuxuu degan yahay magaalada nairobi iyo sidoo kale xuseen axmed maxamed oo loo yaqaano shariif wuxuu ku sugan yahay xerada qaxootiga ifo ee dalka kenya waxay dhammaantood barnaamijka madasha dhallinyarada uga hadlayaan siduu yahay diyaargarowga tobanka dambe ee bisha ramadaan
aad baad umahadsan tahay caasha ibraahim caasha cawd iyo iyo weliba dhammaan khiyaarta kaleeto ee qadka ku jirta marka ugu horeysa ramadaan kariim ayaan idin leeyahay dhammaantiin marka xigta haddii aan ka waramo guud ahaan dalkan gaar ahaana soomaalida ama muslimiinta ku dhaqana magaalada nairobi xiliyada ramadaanka caashoy de waad la socotaa oo xiliyada ramadaanka masaajidada ku yaala dalka kenya aad baa loo camilaa gaar ahaan magaalada nairobi dhalinyarada cibaadada ay aada u badsadaan oo waxaa la yareeyaa dhibaatadii iyo muxuu ahaa moobiladii la dafi jiray iyo dhibaatooyinkii geysan jirin oo dhan bay yareeyaan
n shaqooyinka goobaha shaqada markaad aragto n aad dhalinyaradii baa u camirtay oo n baryahan anagi ka hadlaynay oon muxuu ahaa waxayn dhalinyaradii ayaa moodaa inay kasii badanayaan dadkii waayeeladii oo meelaha goobaha dawaarlayaasha ama harlaqaalayaasha dad aragto o kaleeto dhalinyaro unbaa wax taraysa oo wax samaynaysa xaafadda islaamikaan ka hadlayna oo kaleeto meel walba haddii aan lahayd dharka wadooyinka lagu gadayo dukaamadii wixii o dhan dhalinyaradii baa u wada batay n marka xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan run ahaantii tobanka dambe aad bay ugu dadaalaan oo salaatuleilka aad bay u oogaan oo dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan waxaan dhihi karaa dhinac walba markaad eegto n soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi run ahaantii aad iyo aad bay bisha barakeysan ee rabadaan ugu dadaalaan iyo weliba sidoo kaleeto inay dad iscaawiyaan marka laga hadlayo sadaqada iyo dad afurinta iyo Waa ama tahay.
waaweyn baa ku yaalla magaaladan oo dadka isku afriyaan waa tahay aad baad umahadsantaha mursal quulle waxaan dhinaciisa siinayaa cabdulqaadir axmed oo isna jooga dalka norway cabdulqaadir bal bishan barakeysan ee ramadaan iyo soomaalida agtaada joogta gaar ahaan dhallinyaradan ka hadlaynaa bal siday uga faa'iidaystaan bishan ramadaan iyo tobankii dambena waa hadda tan la gelayo diyaargarowga siduu yahay
caasha cuud aad baan ku salaamayaa oo marka ugu horeysay oo aan barnaamijkan kasoo qayb galo waana ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo marka walaala haddaan kaaga warramo xaaladan guud iyo annaga kolley waxaan joognaa een, caasimadda labaad ee bergan dhalinyaraduna de- haddeertaan waa u diyaar garoobayaan oo haddeertaan waxa aad ayaamaan la isugu hawlaa ee, walaal afuri oo wadankii ah oo dadkii een, dhibaataysan iyo dadkii ee, macnaha een, rabadaanta aan u saamixi karin oo een, oo in lagu sadaqaysto oo la afuriyo teeda kale masaajidadana waa la camiraa oo waqtigan waa tobanka ugu dambeysay oo bisha barakaysan oo waa tobanka ugu ugu badan in laga faa'iidaysto oo qof alla keeno oo inta intaas oo uu soo soomanaa labaatanka beriyo hore inuu oga faa'iidaysto la- ee tobanka ugu dambeeya waayo waxaa ku jira macnaha tobankaas een, fadliga habeenka ee barakaysan oo laylatulqadriga oo kun bilood een, ka khayr badan oo u dhiganta siddeetan iyo saddex een, sano baa lagu qiyaasaa marka aad iyo aad bay dhalinyarada haddeertaan uga faa'iidaystaan oo macnaha masaajidada u camiraan inkastoo dee een, ee, ay kala duwan yihiin hadda meesha la joogo sida hadda mursal quulo oo kale oo nairobi jooga macnaha way ka fursad badan yihiin meeshaan daruufaha badan baan u saamaxayn oo dhalinyarada oo kale inay een, ama masaajidada oo kale waa ku yaryihiin hadda caasimadda labaad aan joogo saddex masaajid inaysan ku olin baaba laga yaabaa saddex masaajid inay yihiin marka een, taasaa keenaysa inay meesha waa yartahay wadankiina waa wadan qurbo ah laakiin ee, waa aad bay isugu hawlaan oo haddeertaan ay ugu diyaar garoobayaan inay ka qayb qaataan Waa oo tahay.
tobanka ugu dambeeya oo aad baad umahadsantaha mar kale aan kugu soo noqon doonaa cabdulqaadir een, waxaa isna khadka telefoonka xerada qaxootiga ee ife ee ku taala dhadhaab eh, ku jira xuseen axmed maxamed xuseen eh, kolley muddaad xeradaas qaxootiga degan tahay marka bal waxaad ka warantaa bishan barakaysan ee ramadaan dhallinyarada ku sugan xerada qaxootiga ee ifo si gaara bal qaabka ay bishan ramadaan uga faa'iidaystaan iyo siduu yahay diyaargarowga tobankan dambe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، عاشوا أبد أمها سنتهاي آه، أنت كدب هرتا أنا يرى قحوتك جوان إفل وحوه ما شاء الله أدبي أددالان بشهر رمضان آه، بالله إلى ضماد لأنه حوه إنه صلوات ربي وسلامه عليه wuxuu ku tilmaamay soddonka maalmood ee soonka ama bisha ramadaanka ama sagaal iyo labaatanka naw salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamay saddex shay buu u kala qaaday tobanka hore wuxuu ka dhigay een, inuu yahay macnaha raxmad oo ilaahay subxaanahu watacaala muslimiintiisa uu macnaha uu ka uu ku fadilay een, tobanka dee dhexana waxa waaye waa maqfiro waa dembi dhaaf dembigaa loo dhaafi leannahu waxa waaye naw salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu lahaa een, macnaha tobanka ee, dhexe waa maqfiro in ilaahay subxaanahu watacaala wixii dunuub ah oo aan kabaarin ahayn oo macnaha ilaahay subxaanahu watacaala laga galay in qofka dembi dhaaf uu weydiisto ilaahay subxaanahu watacaala uu dembi dhaaf u ka weydiisto ee, tobanka dambena ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhiganayo de cidku min annaar in naarta lagaga xiroobo wabitaali iyadoo saa ay tahay cashoy ee, ee, dhalinyarada iyo ku nool ee, qaxootiga waxa waaye aad bay u fiican yihin maasha allah waxay ku bixiyaan juhdi wanaagsan Een, waxay aad usoo camiraan masaajidooyinka waxay badiyaan qur-aan akriska een, waxay badiyaan maxaa la dhihi jiray sadaqaadka iyo dadka inay afurin dadka masaakiinta ah bay aad ugu dadaalaan weli waxaa dhalinyarada aada iisoo jiitay een, dadkii hore xataa weli hadda een, dad oo gaalo ahaa ajnabi ahaa oo islaam aanan ahayn oo hadda soo muslimeen oo xataa ay soomayaan marka waxyaala fara badan baa qaxootiga ka jiro marka oo aada iyo aada oo iisoo jiitay ayadoo saa ay tahay haddana waxa waaye weli waxaa loosii diyaar garoowayaa dad aan arkayay in xaafadooyinkooda ay kasoo tagaan ay masaajidka yimaadaan shandarwooyin iyo joodari inay soo qaataan oo oo masaajidka yimaadaan tobanka dambe ay ku bixiyaan juhdi wanaagsan si ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu dhawaadaan ay u sameynayaan marka caashoy waxaad arkaysaa
adoo raalliya adoo raalliya shandarwooyinka ma iyagaa isticmaalaya mise goobahaas lagu cibaadaystay ay u keenayaan maya waa ayagaa isticmaalayaan masaajidkaay seexanayaan siday ku macnaha ay ku heleeli lahaayeen salaada ta- ta- macnaha tahajuudka ama salaatuleilka ayagaa isticmaalayo waa tahay waa kugu soo noqon doonaa mar kale xuseen aan ku laabto mursal quulo mursal waxaan ognahay in dhallinyarada inta badan marka gudaha soomaaliya la joogay xilligan ogaa iyo marar kala duwanba iyo nairobi oo aan soo joogayba in dhalinyaro fara badan in waxyaabo kale oo fara badan oon ahayn dhinaca cibaadada in ay wakhtiga ku lumin jireen sida in taraqa la ciyaaro laadhuwax layidhaahdo turubka waxyaabahaas oo dhan hadda ma ka baxeen khadka waxaad sheegtay in dhalinyaradii hadda ay u bateen dhinacii cibaadada oo laga faa'iidaysanaya bishii ramadaan weli indhahaaguma qabteen dhalinyaro dhinaca kale iyaguna wakhtiga ku luminaya waxyaabahaan soo sheegay sida taraqa oo la ciyaaro laadhuuga turubka iyo waxaa lamidka ah caasha mar kale taad baa umahadsan tahay run ahaantii waxaad ka dhawaajisay arrimo aada iyo aad inta badan indhahaygu ay aada u qabtaan hadda waxaa nagu soo biiray bahal la yidhaahdo shiishada oo horey de nairobi dadka aada ugu waaleen oo de carbaha un aada looga isticmaali jiray gooba shiishadaha laga caba ayaa laga furay inta badan magaalada nairobi oo dadka aada ay u cabaan xiliyada habeenkii ah runaantii marka taraawiixda la tukanayo amaba xiliyada kaleeto dadka waxaad arkaysaa kuwa laaduu dheelaya iyo kuwa taraqa si aad sheegtay ku ciyaarayo habeenkii markay tahayna dadka inta badan dee goobaha musharafiyada dadka ay fariistaan iyo qaarkood ay fadhi kudariyadii maalintii laga dhiganayo habeenkii qaarkood u bedesheen qaar taraqaasi kusoo jeedayaan ilaa iyo suxuurta laga gaarayo qaar muxuu ahaa shiishadan aan kuu sheegayo oo dee laleeyahay wakti wakti kaama tegin bay ku jiraan dabcan runaantii markaan dhinacyadaas oo dhan aan ka ego haddana marka ugu horeysa rabadaanku bilaabanayo dee nairobi wataan wada joognay dee waad garanaysaayo masaajidada waa la camiraya ilaa laamigayadii baa lagu tukanaya meel laga istaago ma laha maalmaha hore dadku aad bay u camiraan maalmaha dambe waxoogaa wa ka yara gaadiyaan hadda tobanka dambe oo kaleeto ama ugu dambeeya marka la gelayo shanta maalin ugu horeysa oo kaleeto meel aad ku tukatay heli maysid inkastoo hadda roob uu ka da-ayo magaalada marka marka abuubo xilligeedii la galay marka waxaad ka warantaa mursal dhalinyaradu dhali- Ah.
dhalinyaradu masaajida aadka loo camiray ilaa masaajidka banaankiisa salliyada iyo dermaha la dhiganayo lagu tukanayo intee bay ka yihiin haddaad qiyaasto
wallaahi run ahaantii waxaan dhihi karaa boqol kiiba sideetan dhalinyaradu u badan yihiin dadka ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda soomaalida k s l iyagoo salaadaha oogaya sidoo kaleeto cashoy waxaan meesha ka marnayn iyaduna sidii rabanamadii hore aan soo aragno oo kaleeto xiliyadan oo kaleeto tobanka dambe oo kale marka la gaaro dadka qaar baa moobiladoodii wax soo qaadanaya dadna waxayba raadiyaanba amaba dhalinyarada qaarkoodba waxay raadiyaan ortooreeyo amaba waxyaabo kale intay soo qaataanba dee waad la socotaa kooxihii sidii dadku wax ku dhici jireen ugu furan jireen baa waxay ka faa'iideystaan dadkan taajidka u socdo sidii ay uga heli lahaayeen moobilada uga furan lahaayeen oo ciidda say wax ugu heli lahaayeen laakiin ciidamada ammaanka ayaa la kordhiya gaar ahaan rag dhalinyaro ah oo aada u firfircoon oo dee aada looga yaqaan hadda xaafadda isliin oo soomaali ah oo ciidan ah ayaa la keenay oo habeenkii wax kalema aan qabanba oo habeenkii o dhan gaas wareegaa ku jiro oo dhalinyaradii iyo muxuu ahaa kuwan mataqaanaa oo si masaajidada aan gelayno loo soo diray oo keliya moobilada iyo inay qaataan oo keliya loo soo diray iyagu n baadi goobsanaya amaba ugaarsanaya ayaa kusoo badanaya dabcan n kuwa dee salaada iyaguna tukanayana dee aad bay usoo bateen waana n xilligan lagu guda jiro sida ay uga faa'iidaysanayaan marka rabadaanka la gaaro aad bay u ogaan laakiin eh, waxaad moodaa n cashay dhinaca kale markaan ka eegno n dad waxaa jira habeenkii oo dhan jiifaya eh, ama maalintii oo dhan jiifaya n marka ugu dambeysa oo la afur raba soo kacaya oo dee salaadii iyo waxyaabihii kaleeto loo baahnaa dhan meesha ka saaraya iyaguna waa tahay waxaan u wareegayaa markaa dhinaca iyo cabdulqaadir oo norway jooga cabdulqaadir waxaad ka dhawaajiseen masaajidada ay ku yar yihiin eh, inkastoo dal qurbaa uu yahay haddana laga yaabo in muslimiintu aanay ku badnayn oo dhul islaamku ku badan yahay aanu ahayn haddana markaad dhinaca kala fiiriso eh, waxyaabaha uu ka dhawaajiyey mursal qulo nairobi jooga ma ka jiraan eh, dalka norway gaar ahaan qaybta aad joogto soomaalida oo kale waxaad i sheegtay inay kuwo badan soomaan dhallinyarada laakiin ma jiraan kuwo kale oo iyagu rabadaanta weli aan dareeminba oo laga yaaba inay waxyaabo kale kusii jeedaan hawala waa mahadsan tahay waa dhici kartaa oo badanaa ma arkaysid laakiin hadda eh, boqolkiiba laba dhalinyaro ah waa arkaysaa saas eh, waayo inkasta oo dee awalba la isugu imaanayn eh, ama isa jirin maqaaci soomaaliya ama ay meel kale oo ay tagaan oo ay fadhiistaan laakiin badanaa marmar baa waxaa ku arkaysaa kuwo jidka wax isaga cunaya laakiin ma u badna badanaa laakiin sida kale oo soomaali baan nahay oo ciyaartan iyo laadhuugan iyo dubnadan iyo shiishada haddeerta annaga waa ka cafaan qabnaa dhankaas laakiin inta kale waa ka wada simannahay oo maalintii oo dhan waayo labaatan saac baa la soomaya halkan marka dhalinyarada waxay isku mashquulinayaan inay dubnadaas dheelaan qaar turub dheelaan qaarba wax ay dheelaan si- inkastoo aysan dhalinyaro keliya ahayn xataa odayaasha aad arkaysid laakiin eh, labaatankaas saacadood bay isku dhaafinayaan laakiin habeenkii masaajidkaa la wada aadayaa oo masaajidka aad buu u buuxsanayaa waayo waktigu eh, waa yaryahay eh, waktiga la afuro waxaa ku xigta ceshihii isla eh, salaad subaxii en, taraawiixdii intaba waa isa saareeyeen oo ma dhaxayso wax afar saacadood iyo shan saacadooda marka intaasna masaajidkaa lagu jiraa laakiin inta kale magaalada lagu jiraa en, kuwii dheelaya kuwii seexanaya kuwii intaasba waa isugu jiraan marka laakiin dhaqanka iyo caadada macnaha kulligood waa iska wada mid oo maqaaxiyaha markaad timaadid qaar oo turubkii bay dheelayaan qaar dubladii bay dheelayaan laakiin wax shiishad la dhaho oo xaggan en, ay ku cabaan ama meelo shiishad oo ka furan ma jirto waxaad markaa ka warantaa maadaama hadda een, rabadaanta gabagabadiisii lasii galay oo tobankii dambe hadda la gelayo ma jirtaa wax isbedel oo ku yimid eh, tirada dhallinyarada fadhin jirtay ama fadhiisata goobaha aad sheegtay eh, dubnada lagu cayaaro turubka lagu cayaaro laadhuuga waxyaabahaas wax isbedela hadda oo la dareemayaa ma jirta oo ku saabsan in rabadaantii gabagabo uu sii galayo oo dhinaca cibaadada ay u badanayso dhallinyaradu wallahi hadda isbedel een, muuqda oo hadda weli dhacay ma ma arkaysid waayo masaajidada markaad tagtid waa iska faaruq maalintii oo dhan waayo dadkii qaar baad iska horda siduu hadda mursal ka dhawaajiyay oo kale oo wakti dambe ba waxaa laga yaabaa inay soo kacaan afarta galabnimo laakiin inta kale masaajidka wax jooga oo camiraya een, aad iyo aad bay u yaryihiin laakiin habeenkii oo kale masaajidku aad iyo aad buu u buuxsamaa aad iyo aad bay u cibaadaystaan laakiin maalintii qofba qaar waxaa jira shaqo een, haddeertaan rabadaanka shaqeeya oo badanaa ee, waxay u badan yihiin dad shaqeeya dad ee, guryaha isaga jira intaasay isugu jiraan laakiin masaajidada markaad tagtid ah, casarkii oo kale ama duhurkii oo kale waa yar yihiin inta ku tukanaysa laakiin cishaha iyo maqribka iyo aad iyo aad bay ah, masaajidada markay ka afurayaan aad iyo aad bay usoo buux dhaafiyaan waa gartay xuseen axmed maxamed shariif een, adigu ifaad joogtaa bal dhinacaagana caasho aad baad u mahadsan tahay mursal waxaan dhihi lahaa horta laba qodob buu ka dhawaajiyey laakiin hal qodob waan la qabnaayo qodobna lama qabno ma garato haye qodobku u dhahay dhalinyarada habeenkii intay seexdaan bay waxay soo kacaan koob iyo tobanka ama laba iyo tobanka annaga annaga waa teenan haysatayo oo qorax iyo mandul wareegeynaayo marka qabowga iyo roobka maba haysanaba horta haye roobka adigu idin ma hoorin weli weli weli laakiin sida dubnada iyo shiishada iyo laadhuuda waan la qabnaayo oo dhalinyarada way ciyaaraan laakiin aad baan uga hadalnaayo oo waan ka wacyigelinaa waan u sheegnaa maalin walbaba inaysan shareecada islaamka aysan ogoleen oo xataa weli eh, soonkaaga dhaabac ay u geysanayso oo weli waxaan kusii oo macnaha tarbiyaynaa inaan dhahno war soonkaayuusan kaa hallaabin oo intii laadhuudan iyo turubtaad ciyaari lahayd waxaa kaaga ajar badan oo oo macnaha inaad qur-aan akrisid baa kaaga ajar badan oo masaajidka aad geshid nawa salawaatu rabbi wasalaamu calayna wuxuu leeyahay man qara man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha waxaan ku rinahay markaa dee waa maalin walbaba waan u sheegnaa laakiin haddee dhibka jira waxaa waaye dhalinyarada ina way qaataan ina ma qaataan oo hooshooda iska sii wadanayaan ayadoo saa ay tahay haddana waxaa sii jirto dhalinyaradii laadhuda ciyaaraan xilliga salaada markii la gaaro ama duhurkii oo kale ama casarkii ama maqrabadii oo kale markii aadanka ay maqlaan oo kale waxa waaye salaada way aad aad bay usoo camiraan masaajidka way imaadaan wabitaali saa iyadoo tahay haddana waxa waaye waan ka wayacgelinaa oo mar walba waan la hadalnaa oo waxaan leenahay laadhuuda ma fiicno waa shay xuno oo shareecadan ogoleen oo soonkaaga xataa inay dhib u geysato ay u badan tahay marka waan ka wayacgelinaa mar walbaba caasho waa taa aad baad umahadsantaha marka gabagabadii baan gelayna waxaan rabaa min hal su-aal een, mursal waan ku bilaabaya mar kale mursal n muddo dheer baad dalka kenya joogtay gaar ahaan magaalada nairobi ramadaantan wax uu kaga duwan yahay aad dareemaysa ma jira markaad fiiriso dhalinyarada iyo xagga cibaadada
casho ruantii si kooban adoo raalliya waxaan u malaynayaa adoo mahadsan waxaan u malaynayaa ramadaankii lix iyo labaatanaad baan u malaynaya inaan ku shoomayo halkan ruantii markaad dhinaca cimilada adeegto horta wax uu kaga duwan yahay rabadaanadii hore aan soo arki jiray ma jirto oo waxa weeye rabadaan walba wuxuu kusoo aadaa xilli qaboobo ah oo dee dadka ay qarqarayaan oo dadka qaarkood dhiig dhiigi ku kacayo oo sokorta ku kacayso dee cimiladu isbedelayaan oo muxuu ahaa waxa ay kaga duwan tahay oo keliya arrintan ku aadan mataqaanaa dhalinyaradii dadki wax dhigi jiray oo dee waxay noqon doonto dee war ma hayno xilliga gabagabada ugu dambeysa tobankan dambe waxay noqon doonto ilah baa garanaya laakiin waxaa inta badan imika howlgelaya laamihii ammaanka oo shaqeynaya oo xaafadda soomaalida ay degtay ka shaqeynaya oo dee waxay kaleto kaga bedelan tahay xilliga rabadaanka lagu jiro dalka kenya marka laga hadlayo guud ahaanba askarta soomaalidu markii hore dadka sharciyo weydiin jirtay xilligan oo kaleeto sharci laisma weydiiyo oo dee dadku waxay garanayaan qofkan inuu sooma yahay oo dee isagu wadaalan yahay habeen iyo maalinba qofkii uu xilligu doono uu socon karo xilligii xilliyadii hore xilligii qofka xilli dambe hadduu soconayo dee la qabanayo ama sharcigi wax la weydiinayo laakiin xilliyada rabadaanka oo kaleeto dadku taas bay isku dhex marayaan haddii ahaan lahayd maalin iyo haddii habeen maxay de habeen ahaan lahayd dhinaca kaleeto waxa ay kaleeto ay kaga duwan tahay dhalinyaradii oo aada ugu soo badatay labadii kun iyo afar iyo tobankii adiga ogaa dalkan inuu raaf badan ka dhacay dadki la celiyey ma moodid hal qof inuu ka tegay oo waxaad moodaa ushi kor loo turo karisu ku dhicin shalayto oon suuqa soomaalida aan tegay gaarisa loo waad yaabaysaa cashay waa tahay aad baad umahadsan tahay mursal waxaan siinayaa si kooban isna cabdulqaadir axmed wax isbeddel oo dareemayso dhinaca cibaadada iyo dhalinyarada iyo magaalada aad joogto ee dalka norway wallahi casho haddaan kaaga waramo magaalada aan joogo oo caasimada labaad oo norway ah wax isbedel ah oo sooma soomankii ka horreeyay soonkan macnaha wax isbedel oo hadda la dhigi karo way jiraan ma jirto siiba haddana waxay kusoo aadantaa wakti samar ah oo haddeertaan bisha lixaad oo kale oo dadkii ay baxeen qaar africa jiraan qaarba qaar soomaaliya jiraan intaasay isugu jiraan waayo waxa ku harayba waa waa dad yar magaaladuna magaalo aad iyo aad waa uweynta aad way uweyntahay laakiin ma ahan meel ay soomaalidu aad iyo aad ugu badan tahay meel ay meherado badan ku leeyihiin marka dadkii daruufihii baan u ogolaanan qof alla keena gurigiisu isaga jiraa maqaxiyihii soomaalida oo iyaga laftigooda far fara kutirisa oo saddex iyo afar ah bay tagaan kadibna habeenkii way cibaadaystaan oo masaajidadoodii bay tagaan laakiin intaas wax ka duwan oo soonkii ka horreeyay soomankan uu leeyahay soonkan oo ku gaar ah ma jirto laakiin iyagu soomaali ahaan iyo jaaliyad ahaan iyo intaba dad iska warqabo isku xiran waayihiin laakiin ma jiraan wax activiteed ama wax macnaha barnaamijyo uu kaga duwan yahay soonkan ma jirto laakiin cibaadada xaggeeda oo habeenkii iyo salaatuleilka ay isku diyaarinayaan haddeertaan waa jirtaayo intaas haddeertaan laakiin wax ka duwan oo kale ma jirto aad baad umahadsantaa ugu dambeyntii waxaan siinayaa xuseen axmed maxamed shariif si kooban isbedel ma dareemaysaa dhinaca dhalinyarada iyo cibaadada xerada ifo soonkii aan soo dhaafnay iyo kanba horta waa waxaa isku mid oo alxamdulilah roob nooma dayin laakiin waxaa waye jabi waa jabi iska qaboob ah marka aad baan horta ilaahay subxaana watacaala aan ugu mahadinaynaa soonkii hore aan soo dhaafnay iyo kan sidoo kale waa isku mid oo alxamdulilah waa jabi qabooban oo alxamdulilah qorax way noo soo baxdaa laakiin qoraxda aad bay u yar tahay waa boqolkiiba boqol waxaan haysanaa qabow habeenkiina sidoo kale wabay kasii daran tahay marka waxa waaye dhalinyaradina maasha allah iyagana waxa waaye aad bay u dadaalayaan waxa waaye masaajidooyinka iyo meelaha madaarsi madaarista iyo sida hadda toddoba iyo labaatanka oo kale waxaan qabanaa imtixaano fara badan baan qabanaa oo taxsiidka ah oo ilmo shahaado la godoonsiinayo oo qur-aanka dhameeyey marka waxa waye toddoba iyo labaatanka ilaa sideed iyo labaatanka waxa waye howlo fara badan baa iska jiro oo marka qaxootiga ka dhacaa sida madaarista oo kale waa la xiraa tobanka dambe oo kale waa la xiraa aan kula hadlayo waa macalin madrasaan ahay madrasaan dhigaa marka waxa waaye waxyaalo fara badan oo dhalinyarada oo macnaha hade oo oo ilaahay subxaanahu watacaala kaga macnaha mahadnoqaan oo kamid ah wixii hore ay ku jireen fisqigii iyo wixii hore ay ku jireen ilaahay subxaanahu watacaala uu kasoo bixiyey uu kasoo badbaadiyey marka ilaahayna waxaan ugu baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala uu kasoo hanuuniyo oo wixii macaasiye ama dembi ay galeen ilaahay subxaana watacaala ay kaga toobad keenaan baa ilaahay ka rajaynaynaa insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa in soonkeena dadka dadka soon laga aqbalay soonka laga aqbalay in ilaahay subxaana watacaala inugu daro aamiin aamiin marka ha ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala maalinta qiyaama dadka uu dhihi doono ayna saa'imuun dadka oo soomna adduunka jooga aawi in ilaahay subxaana watacaala baaburiyaan in ilaahay subxaana watacaala jannadiis uu naga dhigo oo na geliyo taasaan ilaahay ka baryaynaa subxaana watacaala aad baad umahadsan tahay aamiin allah noo aqbala ducadaada mursal quule aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir axmed iyo xuseen axmed maxamed shariif oo isna duca noogu gabagabeeyey dhammaantiin waad ku mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijkan madasha dhallinyarada
intaasna dhegeystayaal waxaa inooga eeg barnaamijkii madasha dhallinyarada caashe ibraahin aadan caashe cuud ayaa inala socodsiinaysay waxaana barnaamij ka qayb galay dhallinyaro ku kala sugan norway nairobi iyo xerada qaxootiga ee ifo waxayna kala ahaayeen cabdiqaadir axmed iyo mursal quule iyo weliba xuseen axmed maxamed oo ku magac dheer shariifka halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o haatana dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa la sameeyey isku aadka isreebka koobka adduunka ee sanadka labakunsideeditobanka wadanka ruushka lagu qaban doono iyadoo qaaradda africa ay wadamada nigeria algeria iyo cameroon midkood uu ka qaybgeli doono koobkaas kadib markii hal gruub ay wadagaleen gruubkaas ayaa loo yaqaano gruubka dhimashada waxaana ay kooxuhu isku aadeen gruubka e waxaa ku wada jira tunisia libya jamhuuriyadda congo guinea gruubka b zambia cameroon algeria nigeria waana gruubka ugu adag waxaana ay yihiin kulamo aada iyo aada u xiiso badan gruubka c gabon malia africos iyo morocco ayaa kuwada jira gruubka d na senegal south africa burkina faso iyo cape verde ayaa ku jirta gruubka e ghana egypt congo iyo uganda ayaa sidoo kale kuwada jira dhegeystayaal haddii aan sidoo kale idin dulmarno qodobada kale ee ciyaaraha guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda koonfurta mareykanka alekhandro ayaa waxa uu markaasi ueva ka dalbanayaa in cidda ku guuleysata koobka america centenario laba kun lix iyo toban iyo euro laba kun lix iyo toban ay iyagu markaasi ciyaaraan kulan ay koob loo dhigayo waxa uu sheegay in arrinkaasi soo jeedinta uu u diray xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ayna ka rajeynayaan in jawaab deg deg ahi ay soo siiyaan maalinta baritaha ayaa waxaa ciyaari doonaa argentina iyo chile oo kuwada ciyaari doonaa gobolka new jersey kulanka kama dambeysta ee koob american centenario iyadoo sidoo kalena maanta wadanka faransiiska ay kooxuhu isku arki doonaan switzerland poland wallis iyo north ireland croatia portugal ayaa sidoo kale dheeri doona maalinta britania france iyo ireland germany slovakia hungary belgium ayaa wada ciyaari doona dhegeystayaal waxaynaga xasuusinaa in kulamadaasi waxyaabaha kasoo baxa aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena ciyaaraha ee soo socda xubintii ciyaarahan halkaa aynoo joogto
axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay waxaana idinkaga imaanaysa idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastood joogtaan waxaan idin leenahay rabadaan kariim ismaciil oo tobankii dambena waata berri bilaabanaysa marka kheyrkiisa allahna siiyo rabadaanta diyaargarowna loo baahan yahay ducadana waxaad ku dartaa in dalkii oo kale meel lamida lagu soomo oo dee nimcada iyo wax badan ways agyaaleen oo rabadaantii laga dareemayo guud ahaan idaacaddii duhurnimo intaa ayay ku dhan tahay intaan mar kale hawada kusoo noqonayno galabta saacadda markay tahay afarta inta ka horreysa waxaa anigoo ah caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed colaad xasan dhinac farsamada inoo joogo oo idinle sidaasii nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.